Is-tixgelinta kalsoonida labada qof ee qoyska isla wadaaga waxay xoojinaysaa inay ku guulaystaan dhisitaanka noloshooda iyo mustaqbalka carruurtooda. Qoyska oo burbura ama la ilaalin waayo jiritaankiisa ayaa waxaa saameyn xooggan kala kulma carruurta, waxaana meesha inta badan ka baxa mas'uuliyadda qoysnimo ee waalidiinta kala tagay. Qaar ka mid ah hooyooyinka ku nool magaalada Dobley ayaa ka warbixiyay dhibaatooyinka carruurtu kala kulmaan jiritaan la'aanta qoyska.
qoys burburka dhibaatooyin badan ay keentaa horta guri horta qoys burbur ciyaar ma oo wax dhib badan teeda kale meesha inay ubad joogaan laga yaabaa ubadka hadday waalidkii kala tagaan ubadkana dhexduu ka bixi oo wax daryeela ma helaayo daryeel hooyana ma helaayo daryeel aabana maba jiro marka dhibaatada ugu badan ee qoysaska la burburaan oo markay burburaana oo saameynta ay ku yeelato waa ilmaha yar ee meesha joogo cunuga waxbarashuu rabaa tarabiyuu u baahan yahay wax kastuu u baahan yahay hooyadana waxaa laga yaabaa nin kale iska guursato oo maxaa ku dhahay danaheeda raacato aabina inuu reer kale yeesho marka cunug yaraa dhexda wuu ka baxay marna hooyaduu aadi marna aabihii aadi cid mar u haysaba ma laha marka dhibaatada ugu badan maxaan ku dhahay qoys burburka keenta oo laga dhexla taasaa ka mid ah uu ugu taga ninka maanta ugu dambeynaysa ilmahaas lagama yaabo mid mid haddii ilaahay u naxariista ma sheegin inuu beel siinin oo waxbarashooda uu ogaanin oo caafimaadkooda ogaanin oo faraha uu ka qaado marka dhibka ugu badan wuxuu ku dhici hooyadii la furay iyo ilmihii yaraa taas waa dhibaatada badan inta badan ay waan dhowahay magacaygu waa nimco cali maxamed ilmuhu horta wuu bayhoofaa qoyska markuu burburo ilmuhu waxaa ku yimaada yacni dayac badan inuu banaanka kusoo dhaco yacni inta badan markuu qoyska burburo labada waalid yacni mid baa laga yaabaa inuu ilmaha korsado waxaaba laga yaabaa labadaba xitaa inaysa haleelin inay korsadaan ilmaha dayac badan baa ku yimaada dhibaato badanna uu kala kulmaa ilmuhu labadiisa waalid markay kala tagaan Jiritaanka qoyska ayaa ah mid ahmiyad ballaaran u leh bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshooyinka caalamka. Waxaana dhismaha iyo jiritaanka qoyska wanaagsan sameeyaa dhinacyada kala duwan ee bulshada gaar ahaan ragga iyo dumarka.